barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal waa arbaca waana toddobiyo tobanka bisha oktoobar sannadka laba kun iyo sideediyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idin kala socotiin doonaa ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeena duhurnimona waxaa ka mid ah dhallinyaro soo aragtay dhibaatada tahriibka ee laascaanood ka bilaabay olole wacyigelina
waxaa weeye si haddaan masaajidka uga soo baxno horaan waxaan kasoo fariisanaa biibisada shaaxa iyo iyo sharaabka markaan dalbanno gacankeena waxa keliya aan ku haysanano waa mobeylka ujeedid khaasatan waxaan aad iyo aad uga dhallinyarta ugu wada howleeyihiin facebooka asagoo noqday nin nin walba waxa keliya oo maskaxdiisa ka guuxaya uu ka dhexelaya waa sidoo kale dhallinyarada magaalada boosaaso oo ka hadlaya adeegsiga baraha bulshada iyadana warbixin ayaannu idinka haynaa
heesihii aannu idinku talagallay waxaa ka mid ah jacaylkamiyo dhaxdidhiidibkiyo i adkaysaa oogta sagalkiyo oogta sagalkiyo dayax weege jacaylkamiyo dhaxdidhiidibkiyo i adkaysaa
waa codadka fanaaniinta cawaale aadan iyo farxiyo kabayare dhegaystayaal idaacadinta ku guda jirna ayaad kaga bogan doontaan dabcan sidoo kale xubintii ciyaaraha ayaad maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka etoobiya iyo eriteria ayaa maanta gaadhay magaalada muqdisho iyadoo garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ay ku soo dhoweeyeen mas-uuliyiin uu horkacayo wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise ahwad sida ay hadda noogu soo warramayso wariyahayaga magaalada muqdisho sayre abuukar maxamed mas-uuliyiintan ayaa kulan la leh mas-uuliyiinta dowladda federaalk ee soomaaliya iyadoo safarka mas-uuliyiintanna sida ay wariyahayagu noogu soo warrantay uu maanta saameyn ku yeeshay isu socodka magaalada waxaana hore u jiray kulamo ay saddexdan wadan ay ku yeesheen dalka eriteria islamarkaana ay hore u wada qaateen wixii warare ee kusoo kordha mas-uuliyiintaasi safarkooga ay magaalada muqdisho ku marayaanna waxaad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda
musharax u taagnaa doorashada baarlamaanka ee waddanka afghanistan jabar kahraman ayaa waxaa lagu dilay xafiiskiisa ololaha ee magaalada lashagar maanta oo arbacaa qaraxbam sida ay ku warrameen saraakiil afghanistana cumar zawaka oo afhayeenka gobolka helmanda ayaa waxa uu sheegay in qaraxaasi ay ku dhaawacmeen dhowr qof dhakhtar ku sugan cusbitaal ku yaala helmand ayaa waxa uu sheegay in qaraxa ay ku dhinteen laba qof lix kalena ay ku dhaawacmeen warbaahinta gudaha ee waddanka afghanistan ayaa sheegtay in walxa qarxa la dhex geliyey kursi si kastaba ha ahaatee dad goobjooga ayaa v o eda waxayna u sheegeen in qof issoo miidaamiyey oo iska soo dhigay qof taageersan kahraman inuu xafiiska soo galay kadibna uu isqarxiyey xogeeye arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeo ayaa maanta la kulmay saraakiil ka tirsan dalka turkiga oo uu ka mid yahay madaxweyne rajab tayib erdogan kadib markii sacuudigu uu sheegay in ay dunida tusi doonaan natiijada baadhitaanka jamaal khashukji oo ah wariyaha la laayahay kaasi oo u dhashay waddanka sacuudiga balse muddooyinkii dambe ku noolaa maraykanka xogeeye bombeo ayaana ka hadal waxyaabaha uu kala hadlay madaxweyne erdogan iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda malved kavoglo kadib markii uu ka soo duulayay magaaladaasi istanbul ee waddanka turkiga jamaal khashuqi oo hore u dhaleecan jiray waddanka sacuudiga ayaa ku qori jiray jariiradda washington post maqaalo oo ka dhan ah waddankaasi sacuudiga iyadoo markii ugu dambeysay la arkay labadii bisha oktoobar isagooo sii geliyay qunsuliyadda uu sacuudigu ku leeyahay magaalada istanbul hase yeeshee saraakiisha turkiga ayaa iyagu sheegay in saraakiila ka socda waddanka sacuudigu ay dileen khashukji iyadoo sacuudiguna uu sheegay in ay qunsuliyadda uu ka soo baxay jamaal khashukji isaga oo markii halkaasi uu galay kadib lugihiisa ku soo baxay
isticmaalka warbaahinta bulshada sida facebooka twitterka youtube iyo kuwo kale ayaa waxa ay saameeyeen nolosha dhallinyaro soomaaliya qaar ka mida dhallinyaradaasi ayaa waxaa la sheegayaa inay ka faa'iidaystaan halka kuwo badanna ay u soo galaan inay wakhtiga ku lumiyaan weriyaheena boosaaso ayaa wuxuu la kulmay qaar ka mida dhallinyaradaas sida joogtada u isticmaala baraha bulshada warbixintan ayuuna nooga soo diray
halkan waa goob ay dhallinyaradu isugu yimaadaan xilliyada habeenkii iyo weliba maalintii qaarkood waxay ku wada mashquulsan yihiin taleefankooda gacanta mid walba oo ka mid a waxuu isticmaalayaa aaladaha casriga ah ee facebooka whatsappka iyo weliba qaarkood oo ku mashquulsan ciyaarista geemamka taleefannada lagu shubto si ay wakhtigooda qayb ka mid ah ay u siiyaan isticmaalka baraha bulshada isticmaalka baraha bulshada siiba facebooka waxa uu ka mid noqday nolol maalmeedka qofka haddaba wakhti intee la-eg ayay ku bixiyaan isticmaalka dhallinyaradaasi waxaa iga warramaya arrimahani cawil axmed salaad iyo yuusuf cabdulaahi maxamuud oo ka mid ah dhallinyarada halkan fadhiya waxaana weydiiyey waxyaabaha ay dhallinyaradani ku mashquulsan yihiin taasoo ah n dhallinyarada waxyaabaha n runtii ka mid noqday nafsadooda gaar ahaan weliba waxa keliya ay badanaa sidii birkintii oo kale madaxa u saaran waa afar labaatan saac moobilada aadkooda u balbalaaran gaar ahaan shirkadaha hadeertadaan ay weliba noo sii casriyeen waxaa weye ay ugu talagaleen inaanaba ka dhex bixinin oo afar labaatan saac ku taagnaano waana runtii social media waxa kow badanaa la isticmaala isagoo dhowr nooc u kala baxa lambar kow waxa dadku ay aad iyo aad xooga u saaraan waa facebooka kaasoo noqday mid aan lagaba bixinba maadaama uu runtii aad iyo aad uga qeyb qaato xogta dheeriga ah kaasoo waxyaaba badanoo xataa tiifiyada aan laga helin laga helo yusufow sidaa ujeedidna waa aragtaa dhallinyaradii ayagoo shan shan iyo saddex saddex iyo labalaba u socdaan nin walba asoo ninka kale la sheekaysanaya gacantiisana waxuu ku haystaa moobeelka waa ujeedaa nin walba iskriinkiisa markaa fiirisid waxa keliya kow ishaado ay qabanayso waa facebooka qaybtiisa masanjarka ama qaybtiisa laadhuuda gaar ahaan sidii laadhuuda loogu soo kordhiyana dadkii waxa weye maba ka baxaanba haddaba wakhti intee la eg ayaa ku bixisaan halkan imisa saacadood baa fadhidaan siba idinka ayaa si aad ah idinku fiirsanayay maxay intaasoo wakhtiga dhallinyaro qabanayaan yuusufow runtii wax kale lama hayo waa ujeedaa salaada markaan kasoo baxno masaajidku waa noo dhow yahay kafeteriyada iyo iyo iyo iyo goobta sportsku labaduba waa nagu dhegan yihiin waxaa weye si haddaan masaajidka uga soo baxno horaan waxaan kasoo fariisanaa bibisada shaaxa iyo iyo sharaabka markaan dalbano gacanteena waxa keliya aan ku haysanana waa moobeelka ujeedid khaasatan waxaan aad iyo aad uga dhallinyartu ugu wada howleyihiin facebooka isagoo noqday nin walba waxa keliya oo maskaxdiisa ka guuxaya uu ka dhex helayo waxaa rabtid baad ka isticmaalsa isagoo xataa isbarasho fiican oo waxa weye nin walba suu isticmaal lakin timekii oo wuxuu noqday niyo mid boqolkiiba sideetan weliba boqolkiiba sideetan waxaan ku dhahayaa intaa hurudid maane inta kale mobeelka waxaa weye social media kamaba baxaysidba intee adiga cawil ahaan inteeba in la eg baad wakhti siisaa isticmaalkiisa wallaahi yuusufow inay lacagtu iga go-da maahana kamaba baxaba sababtoo ah lacagtii xataa hadeertaan barnaamij umaba raadsanaysid oo waxaa weeye qeybta sahalka baad gacanta la gelaysaa qofkii samteel isticmaalana wuxuu isticmaalaya qeybtiisa io dahabka wuu ka isticmaalaya waxaa weeye labadaas kambani baa dee hadda dalka ugu badan oo laga isticmaala saaxiib magacagii sheeg magacayga waa yuusuf cabdulaahi maxamuud
mobeelkaaga maxaad ka qabanaysaa mobeylkayga waxaan ka isticmaalayaa khadka oo aan ku mashquulsanahay inta badan facebooka oo aada u isticmaalaan dhalinyarta social media muddo wakhtiyada ugu badan inay ku qaataanba mararka qaar waxaa kastaa kuwa xilli dambe ku jira xilliga salaada arooryo wuxuu noqday waxa ugu badan hadda dadka isticmaalaan oo social media buu noqday marka samtime wakhtiyada ugu badan aan isticmaalana waa wakhtiga ugu badan boqolkiiba sagaashan oo aan ka ra'yi duganahay cawil oo iga horreeyey social median hadda wuxuu kusoo noqdayba facebookii nolol maalmeedka qofkuu noqday maqaxi markaan dhalinyar ku fadhino ugu badnaan labaatan markaa markaan noqono sagaaliyo toban ama siddeed iyo toban ka mida waxay ku jidhaaba khadka ma arkaysa laba isla sheekaysanaysa ama iswareysanaysa dadku waxay ku mashquulaan had iyo jeer madax iskula jiraan qof walba moobeelkiisa iyo erfonkiisa waxaa noo raaceelaa marka aan nimaano galabtii oo kale markaan xiliyada garoonka dhalinyarta aado kale markii laga soo laabto o kale waxaa arkaysaa dhalinyar badan oo meel iskugu imaanayso oo aad ku qiyaasi kadha afartan qof meelahaas oo aada uda isticmaalaya social media ka sheekeynaya doorashooyinkii wixii oo dhan iyo mararka qaar xagsaa kuwa sawiradooda soo dhigaya meelaha dalxiiska oo kale waayahay adiga iyo dhallinyarada kale halka fadhida waa isla joogtaan inta badanna ma kala kacdaan wakhti inteleeg baa siisaan isticmaalkiisa wallaahi wakhti fara badan baa horta ku baxa isticmaalkeena aad listii adiga markaan qiyaaso afar iyo labaatankii saac waxaa nooga baxaa ugu yaraan siddeed toban saac qayb ka mid ah oo markii laga reebo intaa hurudno oo keliya hata dad qaar baa jira xataa xilliyada hurdadooda xataa qaar ay ka qaadato social media isticmaalkooda anigu aan ka mid ahaa yuusufow oo salaada awreedeenaha soo kala qaadaan qaca ka siinba maba joogi karoba maxaa ka raadisa marka maxaa maxaa kaaga baxa wallaahi waxyaalo badan baa iiga baxa waxaa ka mid inaan asxaabteyda kala sheekaysto inaan kala socdo xaaladda waddanka meesha ay marayso waqtiya waxaa jira aan haysan xilli ay xaaladda waddanka sii marayso doorashooyinka inaan midna aan ogeyn laakiin hadda wax walba halkaas kala socdaa facebook markaan galo idaacadihii social media oo dhan haddaana fiiro aan wararkooda la soconba v o kuwaas ugu badan aan aadi jeer oola socdaa wararkooda si kastaba ha hatee dhallinyaradan ayaa xilliyo hore soo fadhiista goob maqaaxi ah oo ku taalla bartamaha magaalada boosaaso si ay halkan ugu wada sheekaystaan waxaana intooda badan dhallinyaradu ay halkan yimaadaan xilliyada habeenkii yuusuf maxamuud v o e boosaaso
duhur wacana wanaagsan dhammaantiiba dhegaystayaal ayaan mar kale idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba qaar ka mida dhallinyarada magaalada laascaanood ayaa bilaabay olole ay dhallinyarada kaga wacyigelinayaan dhibaatada uu leeyahay tahriibku faahfaahin warbixintaasi ku saabsan waxaa magaalada laascaanood nooga soo diray waryahayaga cabdikariim olol magaalada laascaanood ee xarunta gobolka suul ayaa waxaa ka socota wacyigelin ballaadhan oo dhallinyaradu ay samaynayaan iyo wasaaradda ciyaaraha ee somalilan ee gobolka suul wacyigelintan ayaa waxa ay salka ku haysaa dhallinyarada iyagu tahriibta ka soo noqday ayaa waxay dhallinyarada kale si weyn uga wacyigelinayaan dhibaatada ay tahriibku leedahay waxayna dhallinyaradan qaarkood noo sheegeen in dhibaato fara badan ay la kulmeen xilliga ay waddamada ay u tahriibeena tageen cabdixakiin khaliif aw cilmi waa dhallinyarada iyagu sida weyn abaabulkaasi ugu jirta waxauna ii sheegay kusoo laabtay magaalada laascanood haatan uu nolol cusub ka bilaabay waxaans dhahaa nolosha wax ka bedelo nolol sidan ka wacan waxyaabo badan iyo caqabado badan iyo nolol xumo fara badan ayaa kula kulmaysa anugu halkan waddankan hargeysaan ka tegey diyaarad baan ku duulay dalka maleeshiyaan aaday intaa hargeysiya maleeshiya keliyaan u socday waa dhibaato fara badan la kulma oo xitaa dabcan xitaa dib loo soo celin gaaray waddadii tahriibta markaa maleeshiya ilaahay tugii fududey laakiin dhib kaleoo fara badan iyo dhibaato jirdila iyo waddankaagii aadan joogin ayaa iga soo gaadhay adigu muddo bil ah baan joogay maleeshiya bishaa waxaa la abaabulayay sidii laiga saari lahaa mukhalisiintu iga dhaadhiciya in markab lay saarayo markabka ismaal markab dee wax markaba markaa niyaddeedii bay ku jirtay oo markab bada raacaysa waxaan kala kulmay doon yaroo adugu ilaa afar qof qaadi kara oo dee nafta bili'aadamku uusan ku biibeen karin laba habeen iyo laba maalmoodo badi ku jirin weliba roob nagu helay ku dhibtoonnay aanu islehayn dee meesha aad doonayseen waad gaadhaysaan labadii habeen iyo labada maalmood oo dee roob mehigaana nagu helay ayaa meesha dalka la dhao indunesia weliba gobol la dhaho maydaan markaad uga sheekaysa dhibaatada oo kale oo dhibtaa faraha badan aad soo marteen oo kale ka war wallaahi qaarkood waa macquul bay dhahaan dadka dee waa iska qof walba xoog ku jira moota hami baa iskaga jira marka hamiga khiyaaliga ee qofka in hirkiciyo oo tago tahriibta aada oo dalka ka tago halkaasaanyi macno badan oo waxyaaba badan way jiraan laakiin dhallinyarada badanaa markaan uga sheekeeyo wixii macquula wallaahi kelmadaasi aad iyo aad ba macquul tahriibtuna dee inaysan fiicin ciduba og tahay sidoo kale wasaaradda ciyaaraha ee somalilan ee gobolka sool mas-uul ka tirsan bal waxaad iga warantaa adoo magacaa ku bilaabaya ka wasaarad ahaan waxaydan ka qorshaysan ololahan tahriibka iyo sidaad uga hortegi lahaydeen oo kale magacaygu waa asad yaasiin cumar walaahi ka wasaarad ahaan annaga waxaa nooga qorshaysan tahriibku inuu ummadda dhib ku hayo waan ka warhaynaa waxaan ku dadaalnaa inaan inta badan dhallinyaradu aysan ay tahriibka iska dayso oo waxaan u qabannaa koobab aanu isleenahay haddeer aabababashaan oo garoonkii wakaa mar labaad haddeer la fidinayo si loogu qabto tartamo ciyaareed ay dhallinyaradu si ay uga mashquulaan tahriibka magarata markaa dhallinyarada waxaan kula talin lahayn inay tahriibkani mid ku dhinta mooye mid ka faa'iida maanu arag baan malaynayaa kalede waa nin dhallinyaraha wuxuu inoo sheegay waddamo fara badan inuu maray in dee dhallinyarada uu sheegay in dhibaatadaasi ay leedahay nafta iyo maalka iyo qofka uu ku baaba'ayo oo kale bal ka war wallaahi waa masiibooyinkaa dee dalkao dhan aafeeyey waxaa uu inooga sheekeynaya uu soo maray cabdixakiin waa dhibaatooyinka dee waddankao dhan aafeeyey ee dhallinyarada weliba khaasatan dee wallahi waxaanu leeyahay dhallinyarada ha laga waantoobo sidaa haddeer cabdixakiin oo kale waddanka markuu yimi wuu ku guursaday dee shaqa abuur buu sameeyey marka horena dee dadkii tahriibayay buu ka mid ahaa waxaa la sheegayaa in ciyaaryahano badan oo ka tirsanaa ciyaaryahanada gobolka sool inay tageen bal xogta intaa leegaad ka haysaan iyo ciyaaryahano aad si weyn ugu xisaabtami jirteen in saameynta tahriibka idinku yeelatay ma jiraan aad iyo aad wallaahi aad bay u jiraan dhalinyaro badan oo isboortiga gobolka oo kuwa aan aad ugu kalsoonayna baa tegey oo ilaa hadeer meelay tageen aan weli meeshay ku socdeen socodkooda haana gaadhin mid kasta oo hadeer doonaya inuu tago waa inuu kuwa ay arkaa kuwii gobolka ka tegey oon weli aan gaadhinba meeshay doonayeen dalkiina ka maqan waxyaabahaad markaa usoo jeedinaysaan ee ugu muhiimsan maxay tahay oo la doonaya dhallinyarada tahriibka ka soo noqotay iyo wasaaraddu inay iska kaashadaan kasta inuu waddankiisa aamino horta muhiimadda ugu weyn iyo in dhallinyarada shaqa abuur loo sameeyo annagu wasaarad ahaan doorka aan ku leenahay dhallinyarada aad baan ugu dadaalinaa waana u qabanana
door wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale inday leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington haatanna balaan wada dhegeysanno codkii cawaale aadan iyo farxiga kabayar
It's good.
alalaskuna hays gaadhay amni badantii garoowa ahayd waa codadka fanaaniinta cawaale aadan iyo farxiyo kaba yare dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubna haatanna wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha waxaa inoo haya maxamuud mascade
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubintii ciyaaraha xubintaasi ciyaaraha waxaan kusoo qaadan doonaa qodobo dhowra waxaana ila falanqeynaya maxamuud mascade oo ku sugan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota maxamuud marka hore soo dhowow haddii aynu ku bilowno horyaalada qaaradda yurub ciyaaro xiisa badan ayaa dhacay ciyaarta aan tilmaami karnaana sayla tahay waa ciyaar ciyaar dhex martay jarmalka iyo faransiiska aad iyo aad kulankaas baa ugu xiiso badnaa oo dabcan indhaha caalamkuna ay aad u eegayeen waayo waxa uu ahaa kulan natiijadiisu ay isku xiran tahay maadaama jarmalka toddobaadkan bartamihiisii laga soo badiyey islamarkaasina groupkan jarmalka iyo faransiiska iyo holland ay wada yihiin oo saddexdaasi kooxood ay ku wada jiraan waxay ahayd marka jarmalku ilaa iyo hadda kulannama aanu badin marka kulankan aad baa looga dhursugayey natiijada ka imaan karta culeys fara badanna macalinka jarmalka iyo xulkiisa qaranka warbaahinta wadankooda iyo taageerayaasha ayuu kaga imaanaya iyadoo taasi ay jirto ciyaartu markay bilaabatay jarmalku hal gool ayay dhaliyeen laakiin faransiisku way ka daba keeneen laba gool iyo hal ayaa lagaga badiyay ciyaaryahan grishman ayaa labada goolba u dhaliyay xulka qaranka ee faransiiska sandherow koobkan waa koob cusub oo la yidhaahdo uefa nations league islamarkaasina loo qeybiyey afar qaybood ayaa qeybtiiba waxay ka kooban tahay afar group islamarkaasina waxaa dhacaya oo halkan ka imaanaya waxay tahay groupka ugu sarreeya oo eeda ayaa kan ugu mudan oo ah midka kooxuhu usoo gudbayaan haddii marka groupkaasi ee qeybta aad kaga jirto kaalinta ugu hooseysa aad ka gasho waxaad ku noqonaysaa qeybta b marka jarmalku haddii kulanka ugu harsan groupkan oy la ciyaarayaan holland aanay ka badinin weliba gool badan aanay ku badinin waxaa suuragala in uu markaasi qeybta dambe isaga ka hoosey gurubyada uu ku noqdo gurubyada qofka ugu sarreeya ayaa isagu markaa kor usoo bixi doona marka waxaa loo sameeyey qaab ah sida horyaalada qaaradda yurub oo kaleo seri b da iyo seri c da iyo seri a da ay leeyihiin marka jarmalka aad baa loogu cabsi qabaa in wejigabax fara badan uu halkan kala kulmo tan iyo siday kaga yimaadeen koobkii adduunkana waxaad moodaa sandhero in jarmalku ay hoos u dhac mooyaane wax horukaca aanay samaynaynin dhinaca kale koobkii adduunka markuu socday qaabkay uga soo hareen waxaa inta badan warbaahinta iyo taageerayaashu ay aad u dhaliilayeen ciyaaryahanka nambarka tobnaad u qaadanaya ee mazad uzil isaguna caro uu qabo darteed waa isagii iska casilay xulka qaranka marka waxaa hadda la isweydiinayaa jarmalku yaa kaloo ay ku gamban doonaan maadaama uzilna meesha uu ka baxay guuldaradiiyo natiijooyinkiina natiijooyin wanaagsan aanay helayn oo guuldaradii weli ay sii socoto marka hadda waxaa la isweydiinayaa macalinkani miyuu yahay macalin shaxdiisii ciyaare la fahmay ma muddo intee lag buu qaranka lasii joogi doonaa marka arrimahaas oo buuqaa faraha badan ayaa jarmal ku furan waxaaba suuragala in aanu sii cimriyin macalinkani oo shaqada laga eriyo waan gartay haddaynu maxamuud u gudubno dhinacaas iyo qaaradda africa waxaa socday isreebreebkii kooxaha amaba qaramada africa oo dabcan loo xusul duubayo in qaran walba usoo baxo tartanka qaramada africa ee dhici doona sanadka soo socdee laba kun iyo sagaal iyo tobanka ka dhici doona dalka cameroon ilaa imika waxaa soo gudbaa la yidhi wadamo dhowra bal wadamada soo gudbay iyo kuwa rajada leh sandherow ilaa hadda waxaa soo gudbay wadamada tunisia senegal iyo masar kuwo badanna dabcan weli kalama cadda siday usoo bixi doonaan laakiin waxaa xusid mudan wadamadaa soo gudbay inuu ku jiro wadanka ama jasiiradan la yidhahdo madagaskar madagaskar waa markii ugu horreysay ee sandherow oo isoo gudbayso amaba ay usoo baxayso ciyaaraha kama dambaysta ah ee koobka qaramada africa sidoo kale inta hadda isreereebka uu socday oo wadamadu u xafiiltamayeen soo bixitaanka waxay sidoo kale noqotay kooxdii ugu horreysay ee soo gudubta marka dabcan koobkan xiisihiisa ayuu yeelan doonaa waxa ayna madagaskar muujinaysaa in dal yar inkastoo ay tahay haddana in heerka kubaddeeda cagtu uu meeshii uu joogay ka saro maray waan gartay aad baad umahadsan tahay maxamuud masacad oona la socodsiinayey ciyaarihii ugu dambeeyey yaal intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa xubintaasi ciyaaraha intaynu dib ugu dambe u kulmi doono waxaanlahay sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal ciyaarahaasna waxaa si wada jira wada falanqaynayey maxamed cabdi xasan sandheere iyo weliba maxamuud mascade haye ibrahim waxaan dhegeystayaashan usoo qabanaynaa shirwac heesta nolosha cusub soo dhowey iyo maxamed cabdi b k
xusuustu casuumane cidladaawehel moodaysa jacaylaan loocaal helayn ka jar kaba gow caloosha oo nolosha cusub nolosha cusub soo dhowee dhegaystayaal heestaasi uu ku luqaynayay fanaanka maxamed siciid cabdibiike ayaan idaacaddayda duurname barnaamijka dhallinyarada maanta kusoo gabagabayn doonnaa waa ibraahim xasan daanguraya anigoo cabdixakiin shirwac iyo guud ahaan baadabkiyo oo idin leh nabadgelyo
hadduu calafka ceshaday udoo way tagtee ilow way tagtay udoo way tagtee ilow nafyahay calwa ha noqon nasiibkana haw cadhoon hadduu calafka ceshaday udoo way tagtee way tagtay ilow